bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waa anigoo ah axmed cismaan cabdi goolis maantayna kasoo qayb galay shirkan beesha xawaadlee ku yeelatay degmada booco xawaadlan fariin gaarsiinaya waxaan leehay xawaadlow indhaha kor u qaad waa hurudaah waxaan idin leehay xawaadlow nimankan meesha idii fafadhiya oo cali jayte iyo sambaloolshe waxay idala soo mareen waad ogtihiin dalka naf iyo dhaqaale idiima reebin wax allaala wixii dhaqaale dibad laga soo diray ama gaalo laga keenay jeebkay ku shubteen waana la tageen hal qof ay wax u qabteen ma jiro sambaloolsho daraad waa dhegaysanayseen inuu lahaa muxuu ahaayey dadkii dhallinyaradii waa nin dhaawac muu cuuriyaamoo meel yaal oon dhakhtar helin mid dhintay qabuuruhu carrada waa ka bateen dadkaasi dagaalankooda ahayn ayay galeen uu yidhi waa dhegaysateen waana fiirinayseen shalay markuu dagaalka dadka gelinaya dagaalkaanu kiina ma ahayn ma lahayn waa axmaq haddana markuu dagaal wuxuu rabaa islam asoo sidaa dhahaya oo dagaalankooda ahaynay galeen dhahaya uu ku jajabeen waa ku ureen isbitaalladay yaalliin qabuuraha buuxsamay uu dhahaya oo haddana wuxuu leeyahay kaala yaan quusanna dagaal labaad galnee qandaraaska ii kordhiya dhaqaalo kale ii raadiya ayuu leeyahay nimanka noocaasa xawaadlow ka digtoonaada annagana waa idiin sheegnay toban jeeraan waxaan ku celcelinay waa nimankaanu shabaab iyo xawaadlo kalama yaqaaniin weliba waxay u yaqaaniin shabaab haddii uu meesha laga saaro cadowga labaad ee dowladda ridadu ay leedahay inay xawaadlo yihiin maxamed siyaaday rideen dowlado kaley rideen tanna khatanay kuyihi hirshabeellena waa baabi'iyeen ayaga ha laga taqalus see looga taqalusaa ayaga shabaab ha layska horgeeyo horta baaqigana ha lagu tunto caqligiina kor u qaada waxaan leeyahay marka haddii ay go-aankaas qaateen ay hadda soo laabteen war indhaha kala qaadoo iska dhiciya nimanka naga leexda dhaha taas waa xawaadlo waxaan dirayaa shareecadaad qaadateen ilaahay ha idinku toosiyo waa laydinka mahad celinayaa taas qaata annaga shalay waxaan idin lahaynay nimankaan xawaadlihii shabaabka lama jeclo war sayo naga tago shabaabaa loo jeedaa looma jeedo diyaaradahan shabaabaan ku baabi'inayn war jooga diyaarado dadka lama taqaanee hadda maanta waxaa markhaati ka tihiin inay la soo istaageen shabaab markay u taag waayeen ay bari ku soo jabeen ay mudug ku soo jabeen inayba la soo dhigteen fagaaraha la soo istaageen xawaadlaha buluburta iyo beledweyne intii ka dhexaysa ku jirto dhagaxa ka hooseeya qof qof aan u duqaynaynaa war diyaarada xawaadlo loo dalboodan ka hadlayni maxay yihiin warkaan sheegaynay soo bannaanka ma yaalo annaga ma ka hadashiinay waxaan idiin sheegayna ma ahoo ha la kala gaabiya ma ahoo waxaa kaloo kaaga daran dadkii hadda kor jiray oo reer xawaadle oo dhagaxa ka korreeyey macnaha dhulkii baraagihiyaa ka dhammaadeen biyihii baxiyaa ka dhammaadeen webigaa laga soo agdhowaaday nin jibaal fasha nin beer geley bal ku dhigta nin biyaha caba waa la soo wada dhammaaday dhulkana lala yaallaa markuu intaa arko wuxuu la soo istaagay qof qof aan u duqaynayaa wallaahi maanta dhiigan ka jirna ninkaas hadduu dhagaxaa soo dhaafo sidaad u dhaarateen inaad gaashaanka u daruuraysiin ka dhabeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu